maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in ay ka noqdeen xayiraado ay ku soo rogeen garoonka diyaaradaha ee weyn ee magaalada gaalkacyo oo ay maamulkiisa gacanta ku hayaan maamul goboleedka puntland dhinaca kale galmudug waxa ay sheegtay inay doonayso in si siman loo wadaago garoonka shir jaraa'id oo magaalada gaalkacyo uu ku qabtay kadib ayaa madaxweynaha galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid waxa uu wariyahayaga falastiin uga warramay waxaa ka jira inay ka laabteen xayiraada ay sheegeen in ay soo rogeen
waa run weyn marka maxaa idinku kalifay inaad go-aankiinii hore ka noqotaan waxaa nagu kalifay arrimo badan marka ugu horeysa codsiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya dowladda federaalka iyo bulshada caalamka iyo u dhaqnasho aan u dhaqnanayno dadka yaga iyadoo xilli abaara lagu jiro iyo dhibaatada iyo qaxa ee aanu dareenay ee ku imaanahaya anagoo eegeyna ayaanu maaragtay go-aanka yagii sidaa uga laabana marka maxaad ku bedelateen ma garoonkii cusubaa ee aad dhinaca koonfurta ka samayseen ayaa la ogolaaday isna inuu shaqeeyo maya arrintaas inkasta oo laga wada hadlay anagu eraboorka harkisan laga dhisay wuxuu ahaa mid gaar loo leeyaha wey laakiin midka anagu aan ka hadlaynay waxa weye eraboorka qaranku leeyahay ee magaalada kaalkacyo kaa weeye waxna kuma aana bedelane waxaan ku bedelanay inaan nabadda guud ahaan anagoo ilaalinayna midda labaadna dawladda federaalka oo soo jeedisay inay wafdi soo dirto oo arrintaas ay soo dhex gasho oo aan ka aqbalnay annagu wafdigaa sugayna waxa arrimahaas iyo kuwo lamida baanu runtii arrintaa nagu ayaan ku samayna marka garoonkii galmudug hadda ma la isticmaali karaa oo ma furan yahay isagu
hata garoonka galmudug awalba wuxuu ku xornaa waxay ahayd gardaray ahayd iyo wax aan sharciga meelna ka haysan bay ahayd dad yacni dana gaarida ayaa ku tagrifal bay ahayd laakiin taas haddi awalna sharci laguma xirin haatanna waa laga qaaday xayiraadii mar haddii wasaaradii muxuu aha gaadiidka iyo duulista hawada sare ay iyo ra-iisul wasaarihiiba soo saareen go-aano qoraal ah oo ay arrintaas uga hadlahayaan waa arrin kale taas marka eraboorku saasoo awalna loo isticmaalayay laakiin waxaa laga hadlahayay oo qoyshinku ka jiray waxay ahayd midaan sida khaladka loo isticmaalo marka laga reebo waxay ahayd eraboorka naga dhexeeya wey midkaan ka hadlaynay inaan maaragtay isticmaalkiisu inuu noqdo mid qaran inuu noqdo wakaa saas weyn
garoonka magaalada gaalkacyo waxa uu ku furnaa heshiis waxaa jira labada dhinac u dhexeeya dabcan oo ku saabsan garoonka iyo isticmaalkiisa ma waxbaa iska bedela heshiiskaasii hore
waxaa iska bedelay de awalba ma ahayn macnaheeda meela ku taal ma jirin weligood in hal laba maamul baa meesha ka jira labadii maamul dadkii gacanta ku haya way noqon waayeen dad wixii looga baahnaa oo in loogu adeego bulshada way suurtogeli weyday waxaa ku yimi ku-tagrifal awoodeed baa timid dil baa ka dhacay waxaa ka dhacay hor istaag wafuud waxaa ka dhacay yani dhibaato badan baa lagala kulmay mar haddii hade wixii sidii loogu talagalay eraboorkiina dadka uu ka dhexeeyo waxaa dadka ka dhexeeya waa in maamulkiisa ay noqotaa maamul iyo loo siman yahay waa inuu noqdaa sii mar hadduu noqon waayana si sababtaas wey sababta keentay in la joojiyo in la gaaro markaas in laga wada hadlo weeye oo ciddii hadda eraboorka qarankaa lahaa maaragtay in ama qarankii lahaa uu ku wareego ama maamul loo midaysan yahay in la gaaro saasaan qabaa inay tahay si saxa oo maaragtay
wax xiriir miyaa ka dhexeeya khilaafka dhanka garoomada diyaaradaha ee hadda u dhexeeya labada maamul ee waqooyigii koonfurta gaalkacyo iyo arintii aada muqdisho u tagtee ku saabsanayd maamul u sameynta gobolada dhexe hawa sibuu uga dhexeeyaa waayo reer muxuu ahaa maamulka puntland iyo madaxdiisuba ilaa shirkaas maamul samaynta sida loogu dhawaaqay oo ay marti gelisay dowladda federaalku intii ka dambeysayba waxay wadeen carqalad iyo hor keentay iyo hor istaag shaqooyinkii looga baahnaa eeraboorka iyadoo ay ka turjumahayaan oo laleeyahay madaxweynaha galmudug wuxuu ka mid yahay saxiixayaashii waxaa la imaanaya dad ka socda federaalka sida iyagoo ku hasaawaya dowladda federaalka ahi colaaqaadkaan u jarnay isaguna ma keeni karo dad ka socda mar walba waxaa soo socday oo hadda meel imaanayay arrimo wax ka sheeg shirkii iyo colaad abuurid bulshadii ku dhaqmayd halkaan ku dhaqmayd oo walaalka ahayd saameyn ku yeeshay ilaa la gaaray eeraboortkii in loo isticmaalo waa si sax ah oo dadku ka wada faa'iidaysan waayaan markay haa wuxuu laleeyahay xiriir waxaana wada cabdiweli gaas iyo maamulkiisa weeyana hadba dagaal abuurid iyo hadba meel isku rabid meel ay mar walba ay isku magacisiinayaan sidaa weeye ayaan leehay
kaas waxau ahaa madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid wuxuu u waramayey falastiin axmed iimaan dhinaca kalena maamul goboleedka puntland ayaa iyagu beeniyey inay xayiraada kusoo rogeen garoonka ku yaala koonfurta magaalada gaalkacyo puntland waxay sheegtay inaysan gortan ka galaynin maamulka iyo gacankuhaynta garoonka weyn ee magaalada gaalkacyo isla falastiin axmed iimaan ayaa sidoo kale khadka telefoon kula xiriidhay wasiirka warfaafinta ee puntland cabdiweli xirsi cabdulli bismillahi raxmaan raxiim horta sidii aan horey idinkugu sheegay maamulka garoonka gaalkacyo wuxuu ka tirsan yahay dowladda puntland deegaankeeda marka haddee haddii mar uu puntland yahay maamulkiisii iyo xukunkiisii iyo amnigiisii iyo waxaa gacanta ku haya dowladda puntland marka maahan gurigaadii ood maamulatid iyo meheradaadii ood maamushid midna eed laguguna eedayn karo lama oran karo waa ku rifashay waa laguguna eedayn karo waad maamushay waaba wax adiga aada xukuntid oo ka mid ah dhulkaadii marka maahan waa eedan saliya raadlahaynkaas marka ma waxaa jira heshiis labada dhinac ay wada gaareen oo dhigaayay in garoonka si siman loo isticmaalo maya maya garoonka gaalkacyo ku yaala wax weligeed xukun iyo maamul aho siaa la socotidba dee galmudug xilli dhow bay ahayd maamulka puntlandna waad og tahay oo sanadkii toddobiyo tobnaad buu ku dhex jiraa marka ka hor xilligii xataa intaan maamulka intaan dowladda puntland la dhisin waxaa ka jiray maamul gobol gobolkaas oo kale ah oo gobolka muduga waxaa jiray xilligii ay xataa s s b f iyo xiliyadaas uu jiray dhammaanteed waxaa xukumi jirtay puntland weligeedna cid kaloo la xukuntayna ma jirin garoonka garowe garoonka gaalkacyo wuxuu lamid ahaa garoomada boosaaso iyo garowe marka sidaasaa weligeed dowladda puntland una xukumi jirtay haddana u xukunta waxaa kaloo ku eedeeyey puntland madaxweynaha galmudug in aad abuureysaan colaad dhex marta dadka walaalaha ee gobolka wada degan adigoo ka duulaya arrimaha maamul u sameynta gobolada dhexe wixii aan derad saal iyo raad lahayn waxaa la yidhaahdaa uma muudna in laga jawaabo dhulka puntland dhul aan ahayn annagu mana aanan xukumin mana aanan tahdiidin hadda qaydiid isagaa ilaa xamar iyo cadaado iyo gaalkacyo markuu yimidba intaa soo diraaya hanjabaad iyo dhaar iyo maxaa la yidhahda colaad u abuuraya iyo dadka walaalahayo ehelkaayo wada degan inuu isku kicinayo leeyahay kakaco oo dadka la dagaalamo oo maxaa la dhaha maamulka lix iyo toban sano jirsaday dowlad jirtay iyo nidaamyo ka horreeyey dhulkoodii oo ay xukumaan oo ay leeyihiin ay degan yihiin oo ay maamulayaan isagaa duulaan iyo tahdiid iyo hanjabaad ku waday taasaa colaad kicin ah laakiin anaga xashaa lilaahi dadka ehelkaado aan deriska nahayna walaalnimo iyo deris wanaag iyo tolnimaa naga dhexaysa colaad iyo provocationna kumana aanan hadlin mana aanan bilaabin haddee haddii qofku uu yidhaahdo hoygaygii iyo gurigaygii iyo maamulkii maxaa la dhahaa goobihii dawladda ahayd maxaa la yidhaahdaa cidnana lama leh oo maamulkeeda iyo nidaamkeedaba annaga xukuna kaasi ma ahan xolaad abuur laakiin waxaa xolaad abuuraya iyo derismin xumo qofka usoo dhaaranayo oo ka soo hanjabaya meel fog iyo meel dhowba oo ku haya waxbaan laynaya iyo waxbaan joojinaya sidaa daraaddeed annagu marna colaadna maanan abuurin diyaarna uma nihin tolnimo iyo derisnimo iyo iyo ehelnimaan diyaarlana garoon ayay samaysteen maamulka galmudug garoonkaasina waxaa la sheegay inuu u xiran yahay amar ka soo baxay dhinaca puntland maxaa ku diidan tihiin in garoonkaasi uu shaqeeyo ma waxaa jira wax sharciyo ku saabsan ganaaxyaa la sheegay inaad kusoo rogteen diyaaradaha dhinacaasi ku dega maxaa arrimahaasi ka jira falastiin waan ka jawaabnay hadda ka hor arrinta iyada ah waxaanu sheegnay haddana kuugu celinaynaa garoon galmudug ay samaysteen ama dadka ehelkaay oo beelaha walaalahay oo mintaqadaas dariska aan la nahay degan marna ma dhicin inaanu garoon ka joojinay mana ahan awooddayada iyo iyo maandayda aanu leenahay garoommada inaan ama fasaxno ama diidno haddaan garoon ama joojinayno ama maxaa la yidhaahdaa garoon samaynaynana deegaanka puntland ay xukunto un baan annagu ka tagnaa laakiin dhulkaa dadka walaalaha iyo ehelka ay degan yihiin garoomana uma diidno umana diidi karno mana dhicin inaan garoon u diidnay miduu dhisahayo iyo mid laga buulo midna maxaa la yidhahdaa umana anaan diidin hawlaha noo yaalana ma ahan oo cabdiqaydiid isagaa si uu colaad u abuuro oo dadka ehelka isugu diro oo xabad u qarxiyo ayuu wax uu qalbiga dadka ku kiciyo iyo colaad u cuskado ayuu garoomadaa ku sheegaya laakiin qof kasta wuxuu u fahmi karaa saan horeyba u sheegnay garoon bixinta inaanay puntland shaqo ku lahayn inayd meelo kale garoon ama ka ama ka joojiso ama ka fasaxdo hay-adaha caalamiga iyo dawladaha ay xukunta iyo beelaha degan iyo waxaas ay taallaa laakiin tiise annaga inaan garoon ka joojino iska daaye umana fasixi karno kamana joojin karno hadalkiisana nalagama maqo marka maxaad galmudug uga ogoshihiin garoonka ku yaala magaalada gaalkacyo falastiin garoonka gaalkacyo wuxuu ka tirsan yahay dowladda puntland waan ku celcelinay waan ku celcelinay wuxuu la mid yahay boosaaso garoowe iyo kuwa kale oo madaarada ka jira puntland buu ka mid yahay maamulka garoonkana boqol kiiba boqol waxaa iskale dowladda puntland wuxuu ku dhex yaalaa puntland wuxuu ka tirsan yahay puntland wuxuu ka tirsanaa puntland haatanna ka tirsanaan doonaa sidaa daraaddeed ciddii iyadu weerar iyo dagaal iyo shiddo usoo tafaxaydata haddee wuxuu waxaa nagu waajiba ka dowlad ahaanka ka shacbi ahaanba inaanu ka difaacno wasiirka warfaafinta ee puntland cabdiweli xirse cabdulle wuxuu waramayey falastiin axmed iimaan